habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa fiid sabti ah oo ay axadis soo gelayso bisha juunna waa lix iyo toban sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dt com idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta heshiis ay gaadheen madaxda soomaaliya iyo etoobiya kadib ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo booqasho ku tegay muqdisho
booqashadaada maanta waxay dhidibadda u sii aasaysaa xiriirkeenna siyaasadeed iyo bulsho ee awalba xoogganaa waxaana naga go'an innaga xiriirkeenna innaga oo gaadhsiino heerkan kan ka sarreeya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadlayay kadib markii uu kulan la yeeshay maanta ra-iisul wasaaraha ethioobiya
Somalia and Ethiopia have much in common. We do share blood, we do share culture, we do share religion. We also share rich history.
soomaaliya iyo etoobiya wax badan ayay wadaagaan waxaynu wadaagnaa dhiig waxaynu wadaagnaa dhaqan waxaanu wadaagnaa diin waxa kaloo aanu wadaagnaa taariikh qani ah kaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed faahfaahintana goordhow ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo dabcan qodobo kale oo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha adduunkuna ay ka mid yihiin marka horese warkii dunida
dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa maanta isla gaaray heshiis ay dowladda etoobiya ku maalgashanayso afar dekedood oo ku yaala soomaaliya heshiiskan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu maanta magaalada muqdisho booqday ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abiy axmed warmurtiyeed ay si wada jir ah magaalada muqdisho uga soo saareen madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed cali ayay ku heshiiyeen qodobo ka koobnaa lix iyo toban labada hogaamiye ayaa warmurtiyeedkooda ku yidhi si loo soo jiito loona kasbado maalgelin caalami ah oo ay helaan labada wadan iyo geeska afrikaba ayay hogaamiyaasha ku heshiiyeen inay si wada jir ah ay u maalgashadaan afar dekedood oo muhiim ah oo ku yaala soomaaliya waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in la dhiso wadooyinka muhiimka ah ee isku xira soomaaliya iyo dhulweynaha etoobiya labada mas-uul ayaa sidoo kale hergelinta heshiiskan u saaray guddi farsamo oo si dhaqso ah u bilaaba dhaqaajinta howshani qodobada kale ee ay ku heshiiyeen madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxaa ka mid ah in labada wadan uu midkoodba midka kale ixtiraamo madax bannaanadiisa sharafta dhulkiisa iyo xorriyadda dhanka siyaasadda abiy axmed iyo wafdigiisa ayaa isla maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan aadan cabdulle ee magaalada muqdisho waana markii ugu horreysay oo uu muqdisho yimaado abiy tan iyo markii loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha waxaa ka horreeyey oo muqdisho horey u tagay ra-iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyey ee ethoobiya meles zanawi iyo xaylo maryam disalin
ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin taradua ayaa shaaca ka qaaday in ku dhowaad saddex bilyan oo dollar oo kaalmaha ay ku yabooheen qaar ka mida wadamada ku jira dalalka hodanka ah ee g sebanka la ysku yidhaahdo si loogu deeqo hablaha yaryar iyo haweenka danyarta ah ee ku nool guud ahaan dunida waxaanu intaasi ku daray in dowladda wadanka kanada ay saddex boqol oo milyan oo dollar ay ku bixinayso ololahaasi horumarinta hablaha waxaa kale oo ka qayb qaadanaya wadamada germany jaban britain iyo weliba baanka adduunka ururada haweenka ka socda oo ra-iisul wasaare justin taraduwo kulamo gaara kula yeeshay intii uu socday shirka g seben ee lagu qabanayay magaalada kubek ee dalka kanada waxa ay soo dhoweeyeen dhaqaalahaasi loogu yaboohay ee lagu baaqay horumarinta haweenka
dowladda nicaragua iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalkaasi ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dhammaan qalalaasaha islamarkaana la ogolaado guddi caalami ah oo baaro banaanbaxyadii looga soo horjeeday dowladda ee dhowaan ka dhacay halkaasi banaanbaxyadaasi ayaa rabshado ka dhashay waxa ay sababeen dhimashada boqol iyo toddobaatan ruux wasiirka arrimaha dibadda nicaragua denis monkara ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay dhammaynta xasaradaha waxaa kale uu sheegay in dadka ay muteen dhib iyo cabsi aanan horay dalka uga jirin leobaldo brenes oo ka tirsan kiniisadda ayaa sheegay in baaritaanka rabshadaha ka dhacay dalkaasi ay ka qaybgeli doonaan guddiga xuquuqda aadanaha maraykanka qaramada midoobey iyo midooda yurub ururada bulshada rayidka ah ayaa dhankooda ogolaaday in la qaado dhammaan jidgooyooyinka lagu gooyay waddooyinka waaweyn ee ay dhigteen mudaaharaadayaasha ka soo horjeeday dowladda
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta magaalada muqdisho booqasho ku tegay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed waxaana dalka ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kulan ka dhacay villa soomaaliya kadib hogaamiyayaasha labada wadan waxa ay sheegeen in ay ku heshiiyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in si wada jir ay u maalgashadaan afar dekadood oo muhiim ah oo ku yaala soomaaliya iyo dabcan qodobo kale waxaa warbixin faahfaahsan inoo haya jaamac bulle jaamac ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa booqasho rasmi ah oo uu ku yimid soomaaliya waxa ay si wada jira warmartiyeed u soo wada saareen madaxweynaha soomaaliya oo sida warmartiyeedkaasi lagu sheegay casuumaad u fidiyey inuu ra-iisul wasaaruhu soo booqdo soomaaliya warmartiyeedka ayaa lagu soo bandhigay lix iyo toban qodob oo labada hogaamiye ee soomaaliya iyo etoobiya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo aabi axmed ay ku heshiiyeen kadib markii ay in muddo ah ka wada hadlayeen dhinacyo badan oo danaha bulshada iyo labada waddan quseeyo sida ku qoran warmartiyeedka marka laga tago in ay isxusuusiyeen xiriirka soo jireenka ah ee labada waddan ee qarniyaal soo socday iyo dhaqanka ay wadaagaan waxaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa in ay xoojiyaan istixgelinta labada dowladood oo ku dhisan mabaadi'da daris wanaagga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka hadlay muhiimadda kulanka labada hogaamiye ee caasimadda dalka ka dhacay ayaa waxa uu yidhi booqashada maanta waxay dhidibada u sii aasaysaa xidhiirkeenna siyaasadeed iyo bulsho ee awalba xooganaa waxaana iga go'an inaan xidhiirkeenna gaadhsiiyo xeer kan ka sarreeya ma jiro wax kala qaybin kara labadeenna waddan ee walaalaha ah waa waajibkeenna inaan ka shaqayno nabadda iyo baraaraha labadeenna waddan innagaana meel marinayno wax wadaqabsi dhaqaale si aan u gaadhsiinno mustaqbal baraare ah waxaad ii ogolaataa inaan xusuusto nafurka ay ciidankiinna ka tirsan amisom ay sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururada argixisada ee halista aan ku ahayn soomaaliya oo keliya balse gobolka oo dhan ku ah qodobada lagu heshiiyey ee ku qoran warmartiyeedka oo u badnaa kuwo hore loo wada galay ayaa waxyaabaha ku cusub waxaa ka mid ahaa in ay labada dowladood ka wada shaqeeyaan sidii ay maalgashi shisheeyo u wada raadsan lahaayeen iyo inay maalgashiyadaasi ay ku dhisaan kuna horumariyaan afar dekadood oo muhiim ah iyo dhismaha waddooyin isku xidha labada dal ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa dhankiisa isna ka hadlay waxyaabaha ay wadaagaan labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya Somalia and Ethiopia have much in common. We do share blood, we do share culture, we do share religion. We also share rich history.
soomaaliya iyo etoobiya wax badan ayay wadaagaan waxaan wadaagnaa dhiig waxaan wadaagnaa dhaqan waxaan wadaagnaa diin waxaa kale oo aan wadaagnaa taariikh qani ah taariikhda gobolka mararka qaarkood waxaa ku jira qaybo nasiib darro ah balse waxaan ognahay sida aan ku aragno waayo aragnimadeenna iyo dadaalkeenna in guulo laga gaari karo waxaan ka bixi karnaa mugdiga innaga oo u gudbayna iftiin waxaan la imaan karnaa wax wadaqabsi innaga oo garbaha isku hayna madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu mustaqbalka labada waddan isku tiirsan yahay loona baahan yahay iskaashi dhaqaale oo xoogan oo buuxo oo sameeya kobac dhaqaale iyo maalgashi iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha waxaa farmaajo uu sheegay inuu soo dhoweynayo isbedelada uu sameeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya I would like to welcome you to the fold as the youngest leader of our region. I commend you for the transformative path that you have taken thus far and extend you every support.
waxaan kugu soo dhoweynayaa masraxa inaad tahay hogaamiyaha ugu da'yar gobolkeenna waxaan kuugu hambalyeynayaa dariiqa isbeddeldoonka ah ee aad qaaday ilaa hadda waxaanan ku fidinayaa taageero kasta ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay mashruuc wadajira oo iskaashi ah oo labada waddan dhex maraa inuu yahay mid suurtagal ah oo ay wada hanan karaan labada waddan waxaa kale oo uu soo qaaday dhinaca amniga We need to adopt and implement a border and joint strategy to promote regional stability in the Horn of Africa, while we need to remain waxaan u baahannahay inaan diijino islamarkaana meel marino xad iyo istiraatiijiyo wada jira oo aan ku kobcino deganaanshaha geeska afrika innaga oo dhinaca kalena feejignaan ka muujinayna ka hortagga argagixisada waxaanan sidoo kale muhiimad siin doonaa wax ka qabashada waxyaabaha sababta u ah qalalaasaha iyo xagjirnimada gobolka dhanka kale madaxda labada dal ayaa ka wada hadlay sidii ay siyaasad midaysan uga yeelan lahaayeen inay arrimaha caalamka u wajahaan wadajir waxaa kale oo ay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare aabi ay ku celiyeen dhawaaq madax kale oo afrikaana ay la qabaan oo ah in dhibka afrikaanka loo raadiyo xal afrikaana jaamac buulo jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o e washington haddaba heshiiska labadani waddan muxuu uga dhigan yahay soomaaliya iyo etoobiya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay cabdiraxmaan sahal oo ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska africa kuna sugan magaalada muqdisho
qodobada ugu muhiimsana waxaa kamid ahaa maalgashiga arrintaa arrin cusub maaha dowladda soomaaliya u sheegtay in ay diyaar u tahay ama ay soo dhaweyneyso dal kasta oo maalgashi magaranaysaa ku sameynaya soomaaliya hadday noqoto dekedaha hadday noqoto eriboodyada hadday noqoto waxyaabaha kale ee ka buuxa sida masalan shidaalka oo kale marka waa arrin oo soomaaliya mar kasta ay kusoo dhaweyneyso wadamada taana waxaan la dhihi karaa markii hadda aada akrido warmurtiyeedka afar dekedood in ay ethoobia ay investmentka ku sameyso waxaa macnaheedu aan u fahmaya aniga inay tahay soomaaliya inay adeegsanayso inay soo dhaweyneyso gacmo furan ay kusoo dhaweyneyso ethoobia waxa siyaasiyadahoo soomaaliya iyo ethoobia udhexeeyana aynan jirin marka ethoobia markaas maadaama oo ay dowladdii federaalka ay usoo bandhigtay faahfaahin ma hayno laakiin ay maadaama usoo bandhigtay waxay ka dhigan tahay in ay ethoobia toos oola tacaamushay marka dowladda federaalka dekedaha ay ay soomaaliya gacanta ku haysana mid kamid ah ama afarta le afar lamaha in meesha lawada garanaya laakiin khiyaaraad iyo optionaa jira sidoo kale ethoobia waxay isha ku haysay dekeda lamo ee kenya waxay heshiis la gashay jabuuti waxay heshiis la gashay sudan hadda waxaa laga yaabaa inay heshiiyaan eritrea oo ay fursad ka hesho waxaa kaloo jirta heshiiskii barbare ee imaaraadka iyo ay galeen marka ha maadaama aad soo hadal qaaday dekeda berbere siyaasiyiinta qaar ayaa horey etoobiya ugu eedeynayay kuluglahaanshaheeda heshiiskii berbere haddana waa kan heshiiskan waxa uu u ogolaanayaa in afar deked ay maalgashi ku samaysan karaan marka taas maxay kaga dhigan tahay labada dhinacba etoobiya iyo soomaaliya
waxaa waxaa weeyaan horta ko waa dhiirigelin oo etoobiya lagu dhiirigelinayo in aynan soomaaliya aynan diidanayn inay etoobiya ay investment ku sameyso ay maalgashato dekedaha soomaaliya waa mid waa midda labaade waa fariin soomaaliya ka ka socoto oo ah in ay ethoobia markii ay investment ku sameysanayso dekedaha soomaaliya inay kasoo gasho albaabka oo dowladda federaalka soomaaliya waa mid saddexaade waxa weeyaan waa waa lafteeda inay soomaaliya u socoto xagga horumarka oo waxa weeyaan nabadgelyadan hadda yaraha laga sheekeynayo in soomaaliya ka ka ka bixi doonto marka in ay la dareensiiyo ethoobia inay lafteeda ka qayb qaadato xagga nabadeynta dalka iyo la dagaalanka ururada dawladda ay kula jirto kadibna ay ethoobia mudnaan la siinayo waa waa waad dareemi kartaa afar dekoodna kay leeyahay waxa weeyaan waa in ethoobia maadaama dowlad daris ay tahay boqol milyan ay tahay ciidamo fara badan ay haysato oo awoodna u leedahay inay ay arrintaas ay soomaaliya ka caawiso inay ethoobia gacan ka geysato nabadeynta soomaaliya kadibna ay ay mamaanta koowaad helayso iyadoo investment dowladda agreement la gelaysa kadibna waxa weeyaan kulita arrimaha waxay noqonaysaa in markii wasaaradaha la xidhiidha ay ay saxiixaan waxay noqonaysaa baarlamaanka in loosoo bandhigo si shafafiyadaha loo caddeeyo kadibna waxa weeyaan la la la la waafajiyo dastuurka si markaas looga fogaado wixii hadda kahor dhici jiray waa gartay war murtiyeedka waxaa ku jiray qodob dhahaya wadan walba waa inuu ixtiraamaa madax banaanid dhuleed iyo siyaasadeed ee wadanka kale marka dowladda federaalka muxuu kaga dhigan yahay qodobkan
qodobkaas qodob cusub maaha language cusub maaha mar kasta waa la yidhahdaa ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii ilaa hadda waxyaalaha soo baxaya noocaas way wada qorayeen soomaaliya madax banaaneeda inay etoobiya aqoonsan tahay midnimadeeda inay aqoonsan tahay in masaalixda mushtaraga laga wada shaqeeyo waa wax jira waaye taa markii laga yimaado waa dareemi kartaa duwalka markii laga hadlayo calaaqaadka dawliga internationalka laga hadlayo sida laiskugu xiran yahay ama si dawlad kasta ay u ilaalinayso interestigeeda iyo maslaxadeeda u ilaalinayso taa waxaad u fahmay aniga dhinac markaan ka akriyo in ay ethoobia markay la tacaamulayso arrimaha soomaaliya inay dawladda federaalka usoo marto inaynan maamul goboleedka si toosa ola tacaamulin laakiin taa lafteeda markii dhinaca kale laga akriyo waxa weeyaan ethoobia waxay la wadaagtaa soomaaliya gobollo badan maamul goboleedka shan shanta maamul goboleed iyo somaliland markii la isku daro xadbi ay la wadaagaan ethoobia ethoobia waxaa jirta arrimaha amniga oo runtii u baahan inay kala shaqeyso waxaa la rabaa dowladda federaalka inay jegmootiyada xuduud oo dhan inay tagto inay dekedaha iyadu maamusho erebooyada inay maamusho ma maamusho dowladda federaalka meelo fara badan oo ka tirsan marka kaasaa keenaysa marka in ay la tacaamusho iyo arrin kaloo jirta iyadana muhiim ahaa in joogitaanka ethoobia iyo saameynta ay ku leedahay arrimaha soomaaliya waa arrin aada u xeel dheer marka waxay u baahan tahay lafteeda in qaar loo daraaseeyo kulli waa arrin fiican marka laakiin dhinac kale haddaan ka akrino waxaad moodaa ra-iisul wasaaraha ethoobia inuu rabo inuu sameeyo siyaasad cusub la yimaado markuu hadda masar tegey wuxuu u ballan qaaday inuusan dhib u keenaynin masar mashruucan laga diyaarinayo biyo xidheenka markuu eritrea heshiis kula galo wuxuu waxa wuxuu aqbalay heshiiskii algeria lagu lagu gaaray sagaashan iyo iyo sideedii taa macnaheedu waxa weeyaan wuxuu rabaa inuu ka shaqeeyo sifir mashaakil macnaha zero one yani dulalka dariska oo dhan inuu kula dhaqmo ama duwal geeska africa ama bariga africa in uu xiriir wanaagsan la yeesho marka anigu waan filan karaa in ra-iisul wasaaraha ethoobia inuu siyaasad cusub inuu la yimaado oo oo xidhiirka dawladda federaalka iyo kan iyo kan labada la isku xidhno oo laga yaabo inuu marka yaraado maamul goboleedka toosin inay la tacaamilaan ethoobia arrintaas waa arrin meesha ku jirta way tahay laakiin waxaan sugaynaa waktiga bal siduu xaalku noqdo iyo lixda bilood la socota ayaanu u korgelaynaa
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan sahal oo ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska africa khadka telefoonka muqdisho ayuuna igugu warramayay
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baadhista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somaali.com haatana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey inala socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan toddobaadkanna barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa bashiir mursal ciise bootaan oo ka mid ah ururka walaal afuri oo bishii barakeysneed ee ramadaan shaqooyin fara badan ka qabanayay guud ahaan soomaaliya iyagoo inta badanna ka shaqaynaya sidii loo afurin lahaa dadka aan awoodin ku soo dhowo barnaamijka bashiir ciid wanaagsan ciid wanaagsan ridwan aad baa mahadsan tahay waxaan filayaa in ka sokow wixii idii qabsoomay ramadaanta in sidoo kale aad la ciideysaan caruurta iyo dadka danyarta ah haddii ay jiraan qarashaad ka soo haray bishii barakaysneed ee ramadaan ha sanadkan two thousand eighteen warfaa oo hadda walaal afuri ka hogaaminayo magaalada melbourne australia wuxuu go-aamiyey oo lagu raacay oo annaga aan aan aan aada ugu faraxsannahay in jarjarka ku haro baaldiyaasheena all over the world loo gudbiyo jikooyinkii aan maamuleynay sanadkan ramadaan si caruurta agoonta oo ka agdhow zoonahaas loo siiyo maxala muxuahay dararku iidaanay waxyaala noocaas waa gartay marka farxaddana dabcan waa la qaybsanaysaan sidaan filayo aada iyo aad waa maalin qaali ah waayah bashir hargeysaad ku sugan tahay bishii barakaysnayd oo dhanna meesha ayaad ku sugnayd maxaa idiin qabsoomay bishii ramadaan maxay uga duwaneyd bilihii kale ee inta badan aad aad ka howlgeli jirteen sidii dadka soomaaliyeed ee gudaha ku nool loo afurin lahaa idinkoo inta badanna dabcan kaalmooyinka ka helaya dadka ku nool qurbaha iyo meel kastaba ha sadaqada badankeed waxay ka timaadaa qurba joogta waxaana soo qaada danjirayaasha aan ku leenahay adduunka oo dhan wadamo badan ay kamid tahay maxala maxuaha ingiriiska maraykanka canada australia wadamadaas oo oo magaalooyin weliba sida maarata maxala muxuu ahaye orawa toronto minneapolis london iyo bristol waxaa kaloo ku dartaa melbourne oo kale magaalooyin badan ilaa south africa ayaa lacagta laga aruuriyaa lacagtana waxaa loo diraa jikooyin dad lama siiyo sidii caadada ahaan jirtay sanadihii two thousand thirteen iyo two thousand fourteen laga bilaabo laba kun iyo shan iyo toban jikooyin ayaan maamulnaa dalka gudihiisa waxaa jooga maamulo jiko oo lacagta loo soo diro oo lacagtaan u isticmaalo inuu ku afuriyo dad masaakiina imisay gaarayaan markaa jikooyinkaduwantahay sanadkan sanadkan waxay uga duwan tahay abaaro iyo daab iyo roob iyo duufaano iyo waxbaa dhacay marka afurinta dakliga heli karto waa yaraanaysaa sababtoo dadko dhan ayaa u gurminaya maarata meelahay dhibaatooyinka laga soo sheegay waa garta laakiin marka la eego jikooyinka inta badan aad dadka hadda ku afurinayseen imisay dhan yihiin guud ahaan marka la eego jikooyinka ku yaala soomaaliya ee aad dadka ka afurinayseen waxaan ku bilownay ramadaanka bilaawgiisa maalintii koowaad afar iyo labaatan jiko waxaan ku xirnay sideed iyo labaatan waa garta marka jikooyinkaas guud ahaan soomaaliya ku yaalaan ha all over greater soomaaliya ku yaalaan aniga for example waxaan saacidayaa oon adeega u ahay danjiraha u jooga walaal afuri hargeysa cabdiwahaab maxamuud cabdiraxmaan oo maalin kasta afurgeeya isbitelka dhimarka ee hargeysa imisay dhan yihiin marka dadka aad afurisaan ee ee xanuunka dhimarka qabaan ha waayo weligeeda caadada waal afuri waxay ahayd inaan ka dhowaano iskuol isbitaal laakiin hargeysa waxay uga duwan tahay magaalooyinka kale isbitelka dhimarka waxaa ku jira dad masaakiina oo nafaqo u baahan ramadaankana bacdama aan lagu lahayn inay soomaan walaa fur waxay garatay in tayada cuntada ay cunaan dadkaas masaakiinta oo xanuunsan marka imisay dhan yihiin tiradooda haddii aad haysaan gaar ahaan dadkaas aad ii sheegtay ee xanuunada qaba ee aad caawinaysaan afurka la geeya maalin walbo isbitelka dhimarka waa sagaashan iyo afar sagaashan iyo afar sagaashan iyo sideed marmarba waxaan gelnaa boqol iyo labo waayo dadka albaabka isbetelka waardiyeeyo xataa afur bay lagu leeyihiin in maarata marka ma marka hargeysa laga hadlaya ma uun dhinacaas aad kaalmaysaan mise goobaha kale ee dadka danyarta iyana ku nool yihiin gacan ayaad ka geysataan
magaalada sidoo kale waxaa jira dad kale oo horta sidaa la socoto xanuunka dhimirka dadna waa xariisan yihiin waxay ku jiraan xero oo biraag ku qufulan yihiin dadkaasa annaga aan siinay maxala muxuu ahay priority dadna magaaladii waa bukaan bukaan socod oo waa qaataan daawada markaasi waxay galaan magaalada iyaga dhibaatada ku dhacday waxay tahay makhaayadihii baa ka xirmay suuqiina cunto ma taalla marka nin soomaaliyeed ayaan maqlay inuu u gurmaday oo uu siiyo la daba cararo cunno maalintii waayo waa dad xanuunsan oon lagu lahayn lagu lahayn inay soomaan laakiin u baahan inay wax cunaan waayahay dadka guud ahaan marka la eego soomaalida ah ee aad afurisaan waxaad ii sheegtay hadda isbitaalka dhimirka oo kale ilaa sagaashan iyo afar qof inaad afurisaan laakiin guud ahaan marka laga hadlayo meelaha ay soomaalidu ku nool yihiin iyo magaalooyinka jikooyinka idii ku yaalaan tirada guud ma haysaan bishii barakaysnada ee ramadaan ee lasoo dhaafna aad afuriseen
aniga waxaan qiyaasaya saddex kun iyo shan boqol maalintii saddex kun iyo shan boqol oo qof waa waa waa saddex kun iyo shan boqol maalintii ku- ku dhufo soddon maalmood waa waa wax ma- midda kale sanadkan sanadihii hore waxuu ka duwan yahay eh, guddoomiye warfaaca oo hogaanka u haya maxaa lahay walaal afuri from australia bo- wuxuu ku booriyey maamulayaasha eh, jikooyinka inuu locally meelaha ay ka ka iibsadaan hilibka eh, badarka eh, bariiska inuu ganacsatada xataa ay ka qaadaan lacag ay dhahaan wax ku dar maaragtay jikada wax ku dar markii hore lacagta dibadda ka imaan jirtay hadda dibadda iyo dalkaba maaragtay waa laga taakulayaa walaal afuri marka la eego magaalooyinka kale waxaad ii sheegtay dee in aan jikooyinka sannadihii ugu dambeeyeyba ay ay soo socdeen oo ayaga ay ismaamulaan oo qarashaadka qaarkood xataa sidii ay u maareyn lahaayeen ama ay isugu filaysiin lahaayeen ay ay ka shaqeeyaan marka maxaa idii qorshaysan sannadka soo socda tusaale ahaan inaad eh, intan ka badan aad sii samaysaan iyo kaalmada hadda aad heshaan waxaan filayaa inay kooban tahay marka la fiiriyo dadka aad kaalmeynaysaan runta haa taa waa eh, qorshaheeda waa lagu tala jiraa Eh, waxaa loo xilsaaray guddi eh, dalka gudihiisa jooga iyo guddi dalka dabadiisa jooga oo qaabilsan magacaabidda eh, jikooyinkaas waayo jikooyinkaas inay iyaga soo doortaan ma aha waxaa ka- ka- guddi ayaa qaabilsan furitaankooda waayo waxaa la doonaya jikada inay yeelato maamule maamulahaas oo noqdo maamule eh, tabaruc ah eh, haddana eh, fundraising sameynaya Eh, lacagtii soo gaartana si fiican u maamulaya ma aha in oo walaala furi ay kusoo jirto laba boqol oo doolar maantay aad ku qalato geel ama dhowr eh, orgiyo maarata maxaa maxaa suuqa ka soo qaadatay waa maamul waa habeen waa eh, inay budgeting ay sameeyaan waa wax wax lacagta loo soo gaarta inay ku filaysiiyaan dadka u imaanaya oo afur usoo doonaya teeda kale oo xisaabta ku jirta waxay tahay qorashooyinka soo socdaa waxay ka mid tahay sida hadda ah, ku carabka ugu dhuftay in eh, waa furi ay ka saacidaan sixty percent of the cost of the kitchen dakhliga oo galaayo eh, eh, eh, jikada boqolkiiba lixdan inay ka taakuleeyaan loo soomaaliya and also greater soomaaliya maxaa keenay waxay tahay dadka maxaa ula jeedaa maamulayaasha ayaa maamulada ku ka jira fulinaya- dalka inay idin taageeraan ad ka wadaan
inay taageeraan waxaan u jeednaa iyaga laftigooda waa dad soomaaliyeed suuq bay leeyihiin waxay leeyihiin ganacsato waxay leeyihiin dad taajiriin oo dalka dalka jooga way inay baaldiga qaataan laftigooda ee, ay ay- ay lacag soo aruuriyaan annagana aan ugu darno ee, intoo kale waayahay maamulada dalka ka jira iyaga een waxay idinka caawiyeen bishii lasoo dhaafay miyaa jiraan ayaan daro two thousand eighteen maamulada maam- maamulayaasha ka jira dalka ee, dhibaatooyin badan ayay la kulmeen oo ay kamid yihiin da- ee, daadad iyo iyo iyo duufaano iyo wax lamida wax dhaqaalaha oo naga gaaray dhinacooda ma jiraan haba yaraatee sabool waa sabool daa kasoo yeelan karaa laakiin dadku waxay u badan yihiin dad kasoo eh, eh, cararay meelo biyo ku fatahmeen dad kasoo cararay eh, qaarkood barakacyaal ay yihiin dad kusoo hirto eh, jikooyinka aan leenahay oo oo oo ga- guarantee looga dhigay inay helaan afur afurkaas oo ka kooban afur tayo leh oo maaragtay bariis ku jiro ama ku jiro hilib ku jiro timir eh, sambuus haddii la heli karo meelaha qaarkood Eh, dadkaasna waa dad yacni eh, gacantoodii afkooda isla waayay oo oo oo aadaya rugta ay ka heli karaan afur iyo soo dhaweyn macaan aad iyo aad baa umahadsan tahay bashiir eh, ilaahay kheyr adin ka siiyo dabcan taakulayntaas iyo kaalmadaas aad fidiseen bishii barakaysneed ee ramadaan waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan waa mahadsan tahay ciid wanaagsan walaal afuri oo dhan iyo dadkii taakuleeyey ama sadaqada baxsaday meel ala ka jeedaan adduunka waa mahadsan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay bashiir mursal ciise bootaan oo ka mid ah ururka walaal afuri inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka halkaad kala socoteenna waa washington
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan ayaan idin leenahay ciid wanaagsan gordhow waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka adduunka gaar ahaan ciyaarta hadda dhex mareysa xulalka denmark iyo beru balse haatan kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa soo jeedinaysa saare ciidla nuur oo stuudiyaha igu helisa
dhegaystayaal cawaysin wanaagsan iyo ciid wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington caaweeye cawayska qodobadaan idinku hayo waxaa ka mida jacayladii laga ducaystay intii lagu jiray ramadaanta iyo gabadh hooyadeed iyo iyadu ay naas qura wada nuugeen talow siday taasi ku dhici kartaa iyo weliba labxaaday dabirtiyo haddaanan labta ku qaban noloshay la ciste
qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka cawayska washington aynu ku bilowno qiso la yaab leh waa inan iyo hooyadeed oo naas qura wada nuugay markii ay yaraayeen su-aalaha markiiba laysweydiinayaa waxay yihiin gabadha iyo hooyadeed ma walaalaa ma mar bay wada dhasheen oo haddii ay naas qura wada nuugeen siday iyagu isku dhaleen waa la yaab waxba dhegaystayaal jawaabaha ha isku daalinina waxaa inoo haysa oo nasiib wanaag barnaamijka marti inoogu ah ayaan cabsiiyo xuseen oo ah inantaa iyada iyo hooyadeed naaska wada jaqeen waxay magaalada jabuuti ugu warantay wariyahayaga sagal saciid faarax soo dhowaada ayaan iyo sagal marka hore salaamu calaykum sagal aad baan ku salaamay waxa aan cabiyey caanaha hooyaday iyo caanaha ayeydey waxa weeyaan hooyaday ayaa allah u naxariistay markii ay dhashay bay xanuun bay igu dhashay koomay kashay labaatan cishii kooma ku jirtay aniguna waxaan ku dhashay xanuun anoo bogtaana oo wax u yara markaan dhashay miisaankaygu yaryahay wax la isiyaal waayey kadib waxaa la sameeyey ayeydey hooyaday dhashay ayeydey baa isoo qaadatay naaskayga siisay labaatan cisho naaskii ayaday aanu cabaya bay habeenkii koobiya labaatanaad allah u naxariistay hooyadayba akoomadii ka baxday waxay tiri caawo waxaan dhalay maxaan dhalay ilmihii muu iga dhintay caawe kadib anigio dee maasha allaay oo naaskii ayeyday cabayo kabartee ayeydad hoosta ku haysatay oo kabacdaya baa loo soo qaaday waa kan baa layidhi labaatan beri marka naaskii ayeyday cabay habeenkii koobiya labaatanaadna naaskii hooyaday ma cabay marka saasaa labada naas qisadaasaa igu dhacday saasaan una cabay
guriga maarata qof sidaadoo kale laba naas cabe naaska ayadii iyo naaskii hooyadii maya ma maqal laakiin laga yaabaa haddii la daydayo ina la heli karayo dad badan waxaa laga yaaba markay maqlaan inay is oranayaan qof laba caanasay ku dhacday laakiin hooyo iyadoo yarbay guursatay dabcan ayayna iyadoo yarbay guursatay haa hooyo iyadoo yarbay guursatay ayayna iyadoo yarbay guursatay marka hooyo curadii ayayay ahayd aniguna hooyo curadeedii baan ahaa habareertayna kuritambayskii ba ahayd saasaa marka keentay inaanu is soo gaargaarno marka ayeydey waxay haysatay kuritambayskiegii kadib waxaa dhacday gabadha yareed iyadoo naaska siisaa bay hooyadeyna aniga igu curatay markii hooye aniga igu curatay hooyana ay kooma gashay wax la isyeli waayey oo naaskii dee aan u helo waqti aan ku cabiya oo nasiib adigii habarta isku da'baatiin marka anigii habartii haa wax yar baan kala weyna isku daabana isku sanad baan wala dhalanay dee ayadii maasha allah xoog baan u jeclaa waayo naaskaygii baan u hor cabiso maha ayadii hooyaday imay kala dhacayn labadeedii hooyo weyaan dee inkastoo ayadii hooyaday un tahay haddana ayeeyo iyo hooyo labadaba way ahayd
haddaan ku weydiiyo su-aal yaro taa ka duwan caanaha naaska markii la cabayo ma dhadhankoodii mada xasuustaa caani naaska ayada kolley dee anoo aniga dadkii iga horreeyey iyo dadkii iga dambeeyeyba dhandhanka naaska hadday xasuustaan way fiicnaan lahayd dhandhanka caanaha wax la xasuusan karay maaha waxba lagama xasuusan karo maadaama laba caano cabtay oo labo laba caano kala duwanaad cabtay oo iska mucujisaba tahay oo caanihii ayadaa hooyadaa dhashay naaskii hooyadaa nuugtayba aad sii nuugtay maxaad dadka kaga duwan tahay dabeecadaada oo maxaad tirahdaa waxaan naaskii malaha aad nuugtay bay kaaga yimaadeen kolley dee in la isfaaniyo ma fiicna laakiin waxaan u malayn dadka inaan ka dabeecad fiican nahay okay okay maadaama ay isgaleen laba caanoo kala duwan oo laba qof ka kala yimiday awalba isku hal qof bay marka hore isku ahaayeen marka dadka waan ka dabeecad fiican leedahay maxaad ku caddeyn karaysaa waxaan ku caddeyn kala kole shicibka asxaabtayda korooda waa kaas asxaabtaadu bay kuu sheegeen dabeecad fiican tahay marka
haa bili aadan baan ahay meel baan ka khaltami karaa laakiin in badan dad la socod baan leeyahay hooyo way dhimatay allah naxariisto ayaya xagee ku nooshahay hadda ayaya hadda waxay ku nooshahay etoobiya waxay ku nooshahay kilarka shanaad tigtiga magaaladaad ku dhalatay labada naas aad ku nuugtay cajiibka waa xagee bay ahayd hargeysa hargeysaan ku nuugan ku dhashay
markaad kooy markay dhammaatay xilligii hooyo xanuunka kasoo baxday ma laguu sheegay marka dambe inaad naaska ay mar dambe dib laguu siiyo aad aad aad aad u xiisootay naaska ayo haa ayeeyo horta naaska markay siisay kabacdi waxaa dhacday markaan waxoogaa koray hooyo way shaqayn jirtay ayeeyo unbay haysan jirtay hooyana habeenkii bay ahaan jirtay ayeyana maalintii bay ahaan jirtay waayo hooye waxay ahayd qof suuqliya kadib markaan koray ante maskax yeeshay baa la ii sheegay in aan naaskii ayeeyo cabay caruurteeda kalena ayeyday anaa xoog waxoogaa ka jecel oo caruurteeda kale say u yihiin anu uma yihiin marka waxaa xiriir kalaa idinka dhexeeyo ka duwan xiriirka ka dhexeeya walaalaha kaliya adiga maadaama aad naaskii jaqday haatee naaskii baa keenaya soo maha ayeeyo nimadii naaskii baa ii dheero naaskaygii baan cabay marka waa laba waa laba waalid marka laba hooyaa leedahay laba hooyaan leeyahay
dadka waad ka nasiib badan tahay ka dhigan tahay haa aniga kule waxaan ugu nasiib badanahay waan waan ka duwanahay dadka
habaryartaadii aad naaska isla cabteen marmar may ku tiradaa nacaanihi baad iga cabtay marka yaraayo waad ciriirisay marmar ma isku dhacdaan ma isku xanaaqdaan mise isku fiicantiin may wallahi habartii xoog maskugu dabeecad xun nahay malaa waa naaskan wala cabnay caanihi baad ka cabtay caanihii baan ka cabo marmar oo igu carootaa marka waa caanaheygii dee baan ku soqoqoliyey laakiin maasha allah way jeceshahay habarteena waa hooyadeydii labaad marna waa walaashay marka dee waa kaas hade habartan walaasha maadaama isku naag isku naas nuugteen waa walaasha haadee waxaa la yidhi walaalaha labada isku dhalashay xigaasna coos yar laalaaya soo maha maadaama dee isku dhalashay xigano naas wala jaqeen habartee naasna waa wala jaqnay waana waalidkay waana walaashay marna waan isku kacnaa marna waan isjecelnahay maadaama ayay nooshahay maxaa kuu qorshaysa noloshaada ayay inaad u samayso insha allah inta noloshayda ka dhiman ayeeye waxaan jecelahay taydiyo teed way siman tahay in aan musta inta noloshayda ka dhiman ayeeye agteeda aan ku noolaado ayeeyana agteeda ay ku noolaato marka ayeeye aan haysto oon xanaanaysto maadaama hooyo dhimatay labadeydii hooyo ayeeye ii nooshahay ayee insha allah waxaan ku dadaalayaa inay agtayda ay ku noolaatay waqtiga aan ku wala qaadano insha allah
labadii labadii bay kugu leedahay kii ayeynimo iyo kii hooyanimada haa laba xaq bay igu leedahay kii hooyanimo igu leedahay kii ayeynimo igu leedahay marka mas-uul badan baa iga saaran marka waxa weeyaan inay agtayda ayeeyo aanay ka dheeraanin
dhegaystayaal weli barnaamijkii caweyska washington ayaynu ku guda jirnaa bal haatan aan u baaqo cabdilqaadir qalinle oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuuray maansooyin tiro badan oo qaarkood murti iyo maad fara badan leeyihiin oo aynu marar dambe ku maqli doono barnaamijka caweyska cabdiqaadir wuxuu caawa inoo hayaa maanse duco ah oo rag badan oo aan weli guursani intii lagu jiray ramadaanta ay ku ducaysan jireen hadda habluhuna kama maqna oo intaa in leeg ayay iyaguna ilaahay ka magan galeen waa tahay cabdilqaadir kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waad mahadsantahay sahra walaal waan dhowahay magacaygo dhamaystirna horta waxa weeye cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed laakiin badanaa dadku inta badan waxay u yaqaanaan cabdiqaadir qalinle inkastoo laakiin inaad qalinna maahay waa cabdiqaadir ani- cabdiqaadir iyo qalina labadaba waa anigu adigaa qalin la-ah waa ka adigu ha dadkaase ka- ka dhigaa baxay waa gartay aniguba saasaan u haystay runtii laakiin eh, waad ku mahadsantay inaad noo saxday cabdiqaadir ow taariikhdaadoo kooban nin dhallinyaro ah oo hal abuur aad tahay heeso iyo maansooyin fara badan baad leeday bal xageed ku dhalatay xageed ku hanaqaaday goorma kuugu horreysay hal abuurka
waxaan horta anigu ku dhashay meel meel miyiga oo la yidhaahdo imika- waa- waxay ka tirsan tahay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa la yidhahdaa baale waxay hoos timaadaa degmada gaashaamo ee gobolka jaram markii dhalao yar baan ka qaymi waxaan ku barbaaray oo waxbarashadeedii waktigeedii ku qaatay magaalada burco kadibna halkaas jaamacadda iyana waxaan ka dhigtay jaamacadda amuud ee magaalada doorama waan gartay dhul badan baad martay oo soomaaliyeed eh, dowla deegaanka soomaalida etoobiya burco iyo weliba bowrama maxaad u malaynaysaa inay ku kordhisay awooddaada hal abuurnimo magaalooyinkaa kala duwan ama deegaamadaa kala duwan ee aad nolosha kusoo qaadatay horta wallaahi waa run inkastoo aanan so- dhulka soomaalida lafteeda wax inba intaan arkay labalaadkeeda ii dhiman yahay haddana wax badan horta way ii kordhisay intaa ilaa imka arkay waxaa jira dadku waa isku dhaqan waa soomaali waa isku wada mid afka isku afbaa lagu hadlaya laakiin waxaa kale jira afguryadeeda yar oo u gaaya magaalooyinka waxyaabahaas oo kale marka aad barato suugaanta waxa weye maadaama soomaali oo dhan si- aad aad tixo tirinaysa ama suugaan tirinayso inaad waxyaabaha adeegsato waa wa- aad wax aada u wacan oo uu qofka dhegeysanaya uu ka dhex arko afgurigiisii suugaantaada ka dhex arko waan gartay markaa cabdiqaadirow eh, ramadaan baynu imika ka soo baxnay bishii ramadaan oo dadku soomanaa muslimiinta meel kastay joogaan annagoo horta ciid wanaagsan kuleh adiga iyo intayna dhegaysanaysay iyo asxaabtaadaba dee waxaa jirta maanso duca ah oo aan u malaynaya dee inaad leytilqadrigii ku ducaysatay oo jacaylna dhinac ka ah ducana dhinac ka ah bal maansadaasi nooga qarafsi iyo weliba qisadii ay ku timi waayahay saarahay ilasa waa run ramadaanka ilahay khayrkeeda hana siiyo ciid ciidana waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed ee afkeena fahmaysa maasadaa ducada waxay ahayd ninbaa beri ku ducaystay bay wuxuu yihi ni horta cid ku ducaysta jacayl ma aragti ilaahay jacayl igu rid igu ridba
ha hay markaasa dabetana ninkaa ku yiri waa hays war waxan waanad arage isugu ha isku gelino haddaad ilaahay wax wanaagsan baa wada weydiistaayo deena deena markaa saanka kalonidi waa nin jacayl ku dhawra dhibaato maahe miyaanu jirin jacayl wanaagsan marka waxaan kasoo saaray wixii intaan u arkayay jacaylada magaranaysaa magaca jacayl waa lawada wadaagaya laakiin waxa inta maaragtay aan dee magaca un dusha ka wada qabta laakiin aan ahayn dee inta jacaylka rafaadkiisana waxaa tiri naga reeba ee khayrkiisana inoogu duceeya noogu duceeya aniguna ducada qayb baa ninkaa isagu duceeyay kii kii wanaagsanaa uu doonayay u ducaystay ama intii samayd baan ilaahay ka ducaystay waad ka Ilaahay ducaysatay taayada.
Mhm.
haa waay bal hadda ku dhifa Marka- maansada ah cabdiqaadirow marka waxa ay waxay odhanaysaa hawaagii jacayl ku beerma hawada ruux laga jaraado jacayl hamid beena saaran hadhow tiro lagu hungoobo alla naga hay dhibkiisa aamiin adiguna aaminka ila soo ilaa aaminka aada iyo aad aamiin haa haa dadka dhigna dhegeysanayaan hadhow bay aaminka iyaguna xaggooda aada iyo aad laakiin labadeena baa aaminka jacayl afka lagaga heeso jacayl heblo loogu faano jacayl haraysiga ku ar jacayl heblo loogu faano markaan leenahay ee waxaa jira hablaha inka tusaale ahaan oo kale qof dad dad baa jira badanaysa qofka waxaad u baranaysaaba qofka ina qofka ugu faantay maogti qofka qofkaasaan isjecel baranaysa inankaasaan isla baxnaa si aad u tidhaahdo haa haye haa ama adoo qof ka xumaanaya de tusaale ahaan oo kale Mhm.
marka jacayl afka lagaga heeso jacayl heblo loogu faano jacayl haraysiga ku caana jacayl hoostana ka quusa allow naga hay dhibkiisa jacayl mugdi laga hollaabto habeenkii ugu shaqeeya araabtana laga hilmaamo jacayl haadaama jira allow naga hay dhibkiisa aamiin jacayl dembiso jacaylkaa habeenkii gartay.
eh, habeenkii uun jacaylkaa loo dusayey maalintii aan dadka layska aqooni ma jiraa cabdiqaadirow way jiraa wuu jiraa ilahay dhibkiisa naga hayo laakiin isna waa kolley wuu jira waxyaabaha dhiba waxyaabaha ka ducaysayn buu kamid yahay imisa aamiin waay jacayl hanti lagu xurmeeyo hunguri uwada dareenka jacayl silimaad hagaayo jacayl hoo iyo isiiya allow nagahay dhibkiisa jacayl hanka lagu idleeyo hablaha qaar lagu xagaayo guur beenanana lagu haboobo haweenka jacayl la gooyo allow nagahay dhibkiisa aamiin xaflidkaa si weyn badaadino jir kablaa lagu lugooyo ilaa waanu kaa magan galna
jacaylaan loo hagarbaxaynin afkana haye laga yidhaahdo uurkana hiistaan ka beera jacaylaan heerna gaarin allow nagahay dhibkiisa jacayl hadistaada taabta halbowlaha kaa wareema hagaagana kaa kaxeeyo xalaasha jacayl hortaagan allow nagahay dhibkiisa intaasay ahayd aamiin marka waxaa tiri intaasoo jacayl ba ilaah waanu kaa magan galnay haa waan kaa waxaa magangal ilaahu laga hay marka wixii kuwa wanaagsanna dadka marka intaa marka laga soo saaro inta wanaagsanna qofka sidaa ku dacaysana waayo qofka dee jacaylka wanaagsan ma tilmaamaysid dee
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii caweyska washington ee idaacadda v o a haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha weliba heesaagu iskuma jiraana caawa waxaan idiin hayaa mid ka mida madhaafaankii hobolada soomaaliyeed iyo xidigtii fanaaniinta waaberi khadra daahir cige maadaama oo weli dadka muslimka ah ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda waxaan leeyahay khadra dhool soo dhowow ciid wanaagsan dhammaan shaqaalaha si oodoo dhan dhammaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam waa antum bikhayr yaad salaami lahayd khadra munaasabadda ciidda iyo weliba barnaamijka caweyska washington ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastay joogto ciid mubaarak baan leeyahay annaguna ciid wanaagsan baanu ku leenahay aad baad u mahadsantahay khadra daahir aniga iyo dhegaystayaashuba waxaanu kaa dalban lahayn mid ka mid a heesahaaga inaad nagula ciido labxaaday dabeertii oo haddaanan laabta kugu qaban noloshay ila ciftay
yaa salaam aad ba umahadsantahay khadrad daahir cige dhegaystayaal waan jeclaa inaanu idinla sii caweyno wakhti intaasi ka badan hase ahaatee wakhtiga aad bay inoogu yaryahay barnaamijka caweyska washington ee caawa waa naga intaa waxaanan idin leeyahay nabad iyo farxad kusii jooga kulankeenna dambe ka hor
waa hagaaga dhegeystayaal waxaad dhegeysateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaana soo jeedinaysay sahra ciidlan oor halka aad weli ka nagala socotaan waa v o a washington nuurow barnaamijka caweyska waanu soo koobna waxaanu isnidhi nuurna halkaasuu idinka soo eegayayo ciyaarihiibuu diyaaru Waa yahay gartay.
dabcan ciyaar baa goor dhoweydna socotaynu shaashadaha ka arkaynay midna way kasii horeysay mid kalena way kasii horeysay marka waxaan is idhi nuur waa Ha.
kan kolla shaashada eegaye kolla adiga kusoo Bal- eegaye waqti siiya.
barnaamijka lasoo gaabiyo oo ciyaarihii ugu dambeeyey dhegeystayaasha waa warkooda sidaad nagu sheegtay hurgusa zahraay Mhm.
waana mahadsan tahay een, ciyaaro xiise leh ayaa maanta dhacay een, caawana ciyaar ayaa hadda socota oo qaybtii hore ayaa soo gebagabowday haddii aan ku hormarno tan hadda socota Mhm.
waxay dhex maraysaa xulalka denmark iyo peru Een, waana ciyaar dabcan aad u xiiso badan ee, waxaana ay hadda maraysaa ciyaarta eber iyo eber waxaa fursad helay ee, xulka qaranka ee peru waxaa loo dhigay goolkulaad daqiiqadii shan iyo afartanaad balse waxaa ka khasaariyey ciyaaryahankooda weerarka ka ciyaara christian cueva Ee, kubadda halkii uu shabaqi uu- uu- uu- uu ku hubsan lahaa Mhm.
waxa uu dulmariyey ee, alwaaxa shabaqa marka Waaw.
ciyaartaasi eh, hadda waxaa lagu kala maqan yahay een, waqtigii nasashada waan arki doonaa een, natiijada kasoo baxda laakiin waxay mareysaa eber iyo eber waxaana ay ka tirsan yihiin een, labadani xul gruupka c isla gruupkan ciyaar ayaa maanta dhacday oo dhex martay faransiiska iyo australia waxaana laba gool iyo gool ku badiyey een, xulka faransiiska marka laakiin ciyaar indhaha caalamka dhan ay wada hayeen ayaa dhacday galabta Waa waxaana ay dhex martay argentina iyo iceland waan garta Daba- waynuu soo noqon doonaa nuurow bal wood noo faahfaahin doontaa ciyaarta argentina iyo iceland dhex maraysay oo aad aan arkayay in weliba ciyaaryahanka messi canaan badan lagu tuulayay oo dhinaciisa maaragtay aada loo haaraamayay maxaa ka weliba khaldamay ninka?
dhinaca social mediaha Ha, he.
eh, haddii aad maaragtay eegto gaar ahaan xitaa soomaalida Mhm.
eh, waxaa lagu shaacirisanaya messi sababta messi waa laacib maaragtay een, lagu tilmaamo inuu yahay een, xiddiga ugu fiican adduunka inkastoo dadka qaar ay dhahaan cristiano ronaldo ayaa ka wanaagsan Haya.
hase yeeshee shaki kuma jiro messi inuu yahay nin, een, ciyaaryahan aad u wanaagsan dhowr jeer Mhm.
ayuu ku guuleystay laacibtinimada adduunka laakiin eh, ciyaartii maanta messi eh, guul ma uusan gaarsiin xulkiisa xitaa eh, inuu gaarsiiye iskaba daayay waxa uu ka khasaariyey goolka guusha oo- iyagiiba dhibca kasii dhima ha goolkulaad loo dhigay ayuu maaragtay toogan waayey waxaana ka qabtay eh, goolhayaha iceland marka sheekada xiisaha leh ayaa ah Zahra- ciyaartaasi maxay ku dhamaatay nuurow ciyaartaas waxay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool arrinta xiisaha leh ayaa ah in iceland oo ah xu- een, waddan yar oo dadkooda aanay gaarin xitaa een, shan boqol oo kun oo ruux ayaa waxay tahay waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay koobka adduunka ka qayb galaan Wow.
Eh, xulka argentin oo laba jeer horey ugu guuleystay oo xitaa ka mid ah xulalka loo saadaalinayo inuu koobka qaadana Mhm.
eh, si weyn ayay meel isaga saareen oo waa la mari waayey difaacyada iyo dee ciyaaryahanadii waa shan boqoloo kun oo qof way wada garanaya maca ciyaartoygooda aad bay u waxaa garanaya intaa sii dheer Hahe.
magacyadu u- ciyaartooyda eh, xulkan waa magacyo isu eg eg Een, Hahe.
xarafka ugu dambeeya san san san San bay ku Ha, wada dhamaanayaan, ha, aad iyo marka aad.
malaha waa sidii magacyada carabta oo ibnu ibnu ibnu Ibnu. waa gartay nuurow markaa hadda ciyaar baa loo e, weli socota oo imika lagu kala maqan yahay nasashadii dabcan qolo kasta dib bay isku soo qiimeynaysaa wixii ka khaldamay iyo waxay rabaan inay ciyaartooda kusoo kordhiyaan E, denmark iyo peru taariikhdooda haddaad in yarnoo dul marto maxaa laga filan karaa yaa ciyaaraha adduunka Mhm.
aad ugu cadcad yaa si aad is odhan kartaa doorkan ilaaha bixiyo mooyaane rajo badan lagama qabo Eh, marka aan ka hadalno een, peru iyo xulkan maaragtay denmark labaduba eh, aad uguma wanaagsana ka qaybgalka ciyaaraha adduunka waa u yimaadaan laakiin guulo waaweyn ama ma Ma soo aysan soo gaarin xaadiraan un.
waa soo xaadiraan Een, marka peru een, iyo denmark ciyaarta hadda ay dheelayaan waa ciyaar wanaagsan een, waana ciyaar isku dheelitira marka lama ogaan karo s- natiijada sida ay ku dhammaan doonto Eh, laakiin guud ahaan marka laga hadlayo koobka adduunka sanadkan waa iska bilow zahra lama oga xid- cidda ku guuleysan doonto Aad iyo Eh, aad.
xulalka loo saadaalinaya waxaa ka mid ah brazil oo ah xulka ugu hanashada badan oo shan jeer ku guuleystay waxaa ka mid ah faransiiska spain eh, iyo xulkan argentin En, brazil weli ma uusan ciyaarin Eh, argentin waa tii aan aragnay oo barbaro ayuu keenay faransiiska oo ayaa ah xulka keliya ilaa iminka guuleystay xulkii spainna waa tii xalay portugiiska ay barbardhac saddex gool iyo saddex gool ay ku kala baxeen waxaa kaloo isna aanan la dhayilsan karin oo ciyaaryahano wanaagsan ay u ciyaaraan xulka ka dhisan qaaraddaasi yurub ee belgiumka isna weli ma ciyaarin laakiin anigu waxay la tahay mid ka mid ah xulalka brazil argentin faransiiska iyo jerman jermalka aad iyo aad sahar waa xul jermalka waa wadanka difaacanaya koobkan oo kii hore isaga ku guuleystay isna weli ma ciyaarin marka waxaan ogaan doonaa marka wareega koowaad uu dhammaado oo wareega labaad ee maaragtay kala sooca ay xulalka u gudbaan waan gartay aad baad u mahadsan tahay nuur xasan nuur ciyaartaas markay soo gabagabowdo dabcan dhegeystayaashu website-keena ayay kala socon doonaan natiijada v o a somaly com dabcan ciyaaraha iyo faahfaahintoodana idaacadaheena soo socday ku maqli doonaan weli maalmihii ciidda ayaynu ku guda jirnaa maxamed cabdi sandheere xagga farsamada inoo jooga hees ciidda ah ayaan dhawaqeeda maqlayaa waa jooqle iyo fu'aad cumar
ciid wanaagsan kulla caam o antum bikheyr heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaynaa ciidda waxaana u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen sahare ciidna nuur iyo nuur xasan nuur dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay maxamed cabdi sandheere tan iyo kulan dambena dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
barato macsiyo adoomuhu masaakiintu barato macsiyo adoomuhu ay wada macsuuniin intigood macsuuniin